xafiiska beeraha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa magaalada jaraati ugu qiibisay saddex boqol iyo lixdan neef habeenka danta yar ee degmadaasiya deeqdan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb ahaa abuurka beeraha iyo calafka xolaha ugu horeyn agaasimaha waaxda cuntada wasaaradda beeraha dowlad deegaanka soomaalida ayaa ka warbixiyey muhiimada deeqdan dhanka kale mid ka mid a haweenka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa hadlay
ballanqaadyo ay dowladdu gashay sida ballanqaadka la yidhaahdo socota declaration kaas oo ay fulinhayaan bahwadaag badan ay fulinayaan marka xafiiska beeraha asagoo roolkiisii qaadanaya roolkiisaas oo ah sugidda damaanadda cuntada iyo nafaqada ayaa wuxuu soo gaadhsiiyey hooyooyinka carruurtoodu labada sano ka yartahay iyo hooyooyinka ureyda gashiyada meedhaha kala duwan ee nafaqada kala gedisan laga helahayo iyo riyaha dhaqaalka ah sida ay carruurtoodu ay nafaqo u helaan ayaguna ay nafaqo u helaan ayadoo oo la xaqiiqsaday roolka nafaqadu ay ku leedahay horumarka haddii ay nafaqo jirin horumar unu jiraynin dowladduna istaraatiijiga horumarka ay ku tallaabsatay inay sal u tahay nafaqada ayaa la isla qaatay marka barnaamijkaas ballaaran ee sokoota oo bahwadaagtu ninkasta barbarkiisa ka qabanayso ayaa xafiiska beeraha wuxuu qaatay roolkiisii ah roolkiisaas oo ah sugidda damaanadda cuntada iyo nafaqada marka aad baad umahadsantiin walaalayaa codka dumarka maxay hatay qaybaha kala duwana qudaarta noocyada faraha badan maxay hatay ari riyaa maxay hatay qudaar noocyo oo ku jirta digirta begelka salaatada maxay hatay koostada sida begelka oo na siiyey xafiiska deegaanka xafiiska beeraha heer deegaan maxay hatay na siiyey qaybo kala duwan oo qudaarta noocyo badan oo ay tahay oo aan doonayno inayna anfacdo oo maxay hatay aan xagga nafaqaynta dumarka ah carada maxaan ku dhahay inay ay na deeqdo caruurta haweenka dhalaya sida da-da yar maxay hatay sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax soo saar aan ka soo yeelano insha allahu tacaala saan ilaah ka rajaynayno deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka danta yar ee ku nool deegaankaasiya waxaana ka qayb ahaa abuurka beeraha iyo calafka xoolaha